habeen wanaagsan dhegaystayaal idaacadda v o a aad dhegaysanaysaan oo si toosan kaga imaaneysa washington dhegaystayaal waxaad markan kusoo dhawaataan barnaamijkii martida microfoonka waxaa diyaariyey halkan idinkala socodsiinaya ridwaan xaaji cabduuli oo istuudiyaha v o a ee magaalada london kasoo diyaariyay barnaamijka
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo idinkaga imanaya stuudiyaha v o e da ee magaalada london barnaamijka waxaa toddobaadkan marti ku ah guddoomiyaha gobolka banaadir islamarkaana ah duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale ugu horeyn guddoomiye kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka
master ridwan aada iyo aad aad u mahadsan tahay waa ku dhowahay idaacadda v o a kaga mahad celinayaa waraysigiina kooban waa gartay dabcan booqashada halkan aad ku joogto waxbaan kaa weydiin doonaa laakiin waxaad la socotaa weerar magaalada muqdisho gaar ahaan xeebta liido in dad aad iyo aad u fara badan ay ku dhinteen dad kaloo fara badanna ay ku dhaawacmeen ugu horeyn weerarada noocan oo kale ah maxaa sababa ay kula tahay in laga hortegi waayo waa arrin aada iyo aad aan uga xunnahay laakiin qadarka alle cidna ka muxmaan karto wixii dhacay waa ku sabar siisannahay shacabka soomaaliyeedna waa uga taxsiyeynaynaa gaar ahaan agaasimihii waaxda qorshaynta iyo tababarka ee gobolka banaadir ayaa ku dhintay ehelkiisana waan uga taxsiyeynaynaa taas marka waa uun dhacdo xanuun badan nin kastoo adduunku meelo badan ay ka dhacaan qaraxyada noocaas oo kale ah laakiin hadda meeshaasi meel dad maata ah oo shacab soomaaliyeed oo halkaa isaga dalxiis tegay oo meeshaa ka shaahaya ayaa lagu weeraray marka dee waa dhaqankoodii nimanka ayaga ay dhaqankoodii waaye waana wax badanna way fashiliyeen hay-adaha amniga oo lama dhihi karo maaragtay waa waa laga gaabiyey lama dhihi karo oo wax badanaa la fashiliyey muddo horeyna isku dayayeen inay meelahaas kale ay bartilmaameysadaan laakiin dadaal badan oo hay-adaha amniga ay geysanayeen ayaa looga hortegay haddana waxaan aada iyo aada u aaminsannaha inaysan dadka hawsha hadda ay ku jiraan aysan ka gaabi doonin oo maaragtay arrintaas aysan bakdin gelin doonin aan rajaynaynaa halluna waxaan aaminsannaha waxaas ay ka gudbeynayo isla maantaba waxaan rajaynayaa beeshii oo badi liido inay sideedii wax mirantaan aaminsanaha waa gartay guddoomiye dabcan weerarada inta badan ka dhaca gobolka banaadir adiguna aad mas-uulka ka tahay dad badan waxay isweydiinayaan maxaa weerarada ay ugu soo noqonoqonayaan waxaa laga yaabaa dadka qaar inay ka shakisan yihiin in gobolka banaadir iyo hay-adaha amnigu aanay wada shaqayn lahayn marka wada shaqayn intee leegaa maaragtay gobolka banaadir iyo hay-adaha kale ee amniga dowladda u dhexeeya wallaahi marna dee waa wada shaqayn marna waa isxukumid wada shaqayn way wada shaqeeyaan hay-adaha amniga iyo gobolka banaadir inkastoo ay aada iyo aad weli waaciga ama dadka shacabka biseelkooda oo weli u gaaban yahay waxay gelin badan ay u baahan yihiin maaragtay badan haddana anagu gobolka banaadir aan mas-uul ka nahay shacabkii aan mas-uul ka nahay amniguna hawada ka meyimaade dadka ayagoo hoos u haddii aan laanta iyo waaxda iyo degmada iyo hay-adaha amniga iyo iska warqabinaysa wada shaqayn ka dhexayna wax badan ayaa meeshaas ku xumaa karaan leenahay taas marka waxaa laga maarmaan in gobolka banaadir maamulkiisa iyo shacabkiisa iyo hay-adihiisa amniga inay waa arrin aada iyo aada daruuri ah oo laga maarmaan ah haddana maaragtay waa wada shaqaynaa inta badan waa un iska warqabnaa waana is waxbanaan iska weydiinaa wixii dhimanna waxaan aaminsanahay inay dhamaystirmi doonaan oo waktiga u dhamaystiri doona hadalladaada guddoomiye waxaa ka muuqdaa in wada shaqayn fiican aysan u dhexayn gobolka banaadir iyo waaxyaha amniga iyo dadka shacabka ah marka qorshe hadda ma wadaan ku saabsan sidii dadku ay u wada shaqayn lahaayeen oo aada iskugu soo dhowaan lahaydeen horta hadalkeyga waa aragtay waa qofka sibaa laga yaabaa inuu ufahmo adigo hadda waxaad u fahamtay inay wada shaqayn fiican aysan naga dhaxayn ayaad ka fahamtay laakiin sidaas maaha waa wada shaqaynaa hay-adaha amniga waan iska warqabnaa waan kulannaa waan isweydiinaa riboodada waa un lakala qaataa laakiin mustawii inuu gaarsan yahay ayaa wax ka qaban yihiin isagana waktigaa dhamaystiraayo waana rajaynayaa xiliyada dhow haddii ilaah yidhahda inaan ku guulaysano inaan min maaragtay hoos ilaa iyo kor aan isku xirno hay-adaha amniga iyo maaragtay shacabka inaan isku xirno taasna waxa waaye shacabka laftirkiisa ayaa looga baahanya in hay-adaha amniga ay la shaqeeyaan haddii aysan la shaqeyn wax badan ayaa ka xumaa karaayo dhibaatadana shacabkii annaga waa nagu soo wada laabanaysa annagoo wada jirno wixii shacabka gaarana annagayna gaareen arrinkaas marka arrin aada iyo aada u xanuun badan waaye haddii aan wada shaqayn dhaba ah oo maaragtay aysan jiri lahaynna waxaa intaa hadda dhacda in ka badan a dhici laheeday laakiin wax waa dhimaa karaan waxa dhimana waxaan aaminsanaa inay waqtigooda dhamaystiri karaan laakiin qaraxyada inta badan dadka shacabka lala beegsanayo ama hoteelaha ku jiraan ama goobo maqaaxiya sida midda liidoo kale ka dhacday mas-uuliyadda ka dhalan karta marka dadkaas masaakiinta ah ee maalin kasta la laynayo idinka laftirkiina soo wax kuma lehidin marka hay-adaha amniga laga soo tago wallahi de anigu dadku kama celin karno goobaha kama celin karno waana de haddii aan goobaha ay tegayaan aan marna laga celin karin oo inay tagaan ay sax tahay nimanka ayagaana dadka masaakiinta iyo maatada un ay daadsanayaan waa wax dhib badan waaye islaamku saan la wada socono de xayaatada insaanka oo qofka hadda markuu sheeganayo inuu islaam ama uu diin ama uu caqiido uu aaminsan yahay uu sheeganayo meelaha dadka masaakiinta ay joogaan shacabka shacabka caadiga ah inay wax ka raadiyaanay meesha kumaba jirtaba laakiin de waxay aaminsan yihiin oo saxa in aysan jirin ayaa meeshaas ka muuqanayso annaga mas-uuliyadda waa nagu dhacaysaa waxbaan ku leenahay dadkaynana inay wax gaaraan marna uma dulqaado karno mana maaragtay laakiin haddana waxaan leenahay dee balaayadu wax iska raadsanayso mid naftiisaba soo diimeeyey way adag tahay sida maaragtay looga hortagi karo haddana un dadaal fara badan oo jiro awgiis ayaan waxaan isleenahay wax badan oo la yareyno waan aaminsannahay inta dhimanna waa dhamaystirmi doontaa haddii shacabka iyo adaa amniga isla wada jaan qaadaan oo cid kasta ay dareento amnigu inay ciidu qayb ku leedahay nafteedana lagu badbaadinayo naftaloo walaalkeedna lagu badbaadinayo waxaan is leeyahay wax badan ay naga yaraa doonaa haddana wixii intay shalay ahaayeen maanta maaha waa gartay muddo koobanaad hadda mas-uuliyadda guddoomiyenimada haysaa iyo midda dabcan duqa magaalada maxaa kuu qabsoomay
wax badanna way noo qabsoomeen waxna way naga dhiman yihiin inkastoo laba bilood iyo wax badan aan lagu ijaazi karin haddana istraatiijiyad ayaan dejinay oo laba kun lix iyo tobanka aan ugu talagalnay oo aan rabnay inaan waxqabadkayna aan ku salayno inta aan joognana dee waa ogsoon tahay o culeyse badan oo dadka soomaaliyeed meelaha qaarkood ku heestay ayaan wax ka qabanay hadda ku buundubi ansaloti markaan soo baxaya ka hor ayaan soo dhagax dhigay oo aan rabnaa inaan dib udis ku samayno wadooyin badanna ilaa hadda dhowr wadana waan soo furnay dhowr wadana haddaan dhagax dhigay inay maaragtay dhamaa wacyigelin bulsho oo fara badanna waan samayno dadku inay ayagu wax qabsadaan taasna haddii ilaahi laba lix bilood gudahooda la arki doonaa dadkaan abaabulnay oo aan gaarsiinay inay ayagu wax qabsadaan inay wadooyin badan ay sidaa ay ku dhismaanna waa rajaynaynaa kawaankii malaayga dirdiginba oo badda kasoo horjeeda oo burbursanay dadku inay badda ku dhacaan cabsi badan laga qaba isaguna waan dhisnay maamulkii iyo shaqadii shaqaalihina wax baan ka qabanay oo hadda salkaan dhignay waxyaabo badan ayaa noo qabsoomo hadda aan halkaan aan ku ilabay saddex aan ku dhihi karin waxa dhimanna haddii allah awoodda lanoo ogolaado inaan qabanaan rajaynaynaa hadda socdaal aad ku joogtaa magaalada tan london muxuu la xiriiraa socdaalkaaga
magaalada london imaashadan mid waxay kula xiriirtay martiqaad ay noo sameeyeen maaragtay dawladda ingiriiska sida wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga iyo maayarka magaaladan london ayaa iyo kulamo ayaan la lahayn adiga ilaa iyo dhowr kulan ayaa noo qabsoontay maalintii oo oo ugu horeysay wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda xiriirka caalamiga aan la kulanay iyo hay-ad la yidhaahdo david oo u qaabilsan maaragtay horumarka wadamada africa iyo ayaan la kulanay jawi fiicana noogu dhammaaday maalintii labaadna waxaan la kulanay qaybtii maaragtay kuwii magaaladu dhigayga ahaa iyo maaragtay ayaan la kulanay iyo booliiskii iyo marka wax badana noo qabsoomay waa gartay kulamada ka sokow maxaad marka ka wada hadasheen oo aad doonaysaan in maaragta laydinka caawiyo waxyaabaa ugu muhiimsan waxay ahayd mantaanaynta muqdisho iyo london ayay eeday arrinkaas ayaan u muhiimnay oo meelo badan aan isleenahay hadday suuro gasho wax badana idiin qabsoomi doono taasna doorasho inay gelayaan ayay noo sheegeen markaas ayaa un sii wadi doonaa wixii aan ku ballannay wax badanna way noo qabsoona inaan intaa intaan ishor fadhiisanno oo aan wixii aan ayaguna ay nooga baahnaayeen annagan aan uga baahana aan isu sheegno nusurkeeda wax weyn ah marka la eegaayo dabcan waxyaabaha hadda gobolka banaadir oo kale baahiyaha maaragta uu qabo ee aad doonaysaan in ladinka caawiyo maxay tahay waxaa ugu muhiimsan waa wadooyinka in lala dhiso iyo cisbitaallo dadka bulshada soomaaliyeed maalihii ay maaragtay maadaama muqdisho ay aada u weyn tahay oo ilaa saddex milyan oo ruux ay ku nooshahay cisbitaaladii daryeelka haweenka iyo caruurta iyo waxbaa naga nagu liito waxaa sidaas si lamida naga burbursan wadooyinkii waxaan u baahanay in noola dayactiro waxaan u baahanay inaan qalabkii dhismooyinkaas iyo aan helno iyo qalabkii nadaafadda iyo ka qayb qaadanayay marka dee dad uun daalan oo runtii dagaalka soo kacay oo qofkuna markuu muddo bukan oo jiranayo uu jirada kasoo tooso wuxuu u baahan yahay in wax badan maaragtay oo lagu da lagu badan la siiyo nafaqaa uu ka dhigto marka baahidaynu ma yara laakiin wax badan oo kamid a waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed inaan gaarsiino inay ayagu qabsadaan hadday iskaashadaanna wax badana noo qabsamaayo oo haddaba aqalkii dowladda hoose labada milyan iyo barka ay ku baxda soomaali unbaa dhistay ilaa dhowr wadana annaga unbaa soomaalida hadda dayaxtirayso qaarna annagaaba rabna in intaan bilowno aan dhisnaan rabnaa marka waxaasoo idil waxaan rabnaa inaan soomaalida meel kasta ay joogaan guda iyo dibadba inay gaaraan inay ayagu ay wax qabsadaan arrinkaas ayaana muhiimaddu ay tahay shalay quudinaan joognay dadkayna quudin ay u baahnayn maantana horumar ay u baahan yihiin muqdishona saad la socotaba caasimada labaad ee xagga horumarka ayaa la yidhi ayaa la sheegay sidaad la socoto horumarkaasaan rabnaa dadkeena ay ka qayb qaataan dadka cidda kale oon la kaashan karno inaan uga maarmin inaan la kaashano ugu dambeyn jaaliyadda soomaalida ee ku nool guud ahaan dalkan britain laftirkooda ma la kulmaysaan oo ma kala hadlaysaan sidii ay dalka uga qayb qaadan lahaayeen horumarintiisa ribban aad aad u mahadsan tahay runtii markii kulamadii rasmiga ay noo dhammaadeen waxaan hadda diyaar u nahay inaan jaaliyadda aan kala qayb qaadano kulamo waana u bandhigaynaa muhiimadda koowaad iyo muhiimadda labaad iyo muhiimadda saddexaadna anagu jaaliyadaha inaan siinaan rabnaa iyo inaan dawlada shisheeyo ama dad shisheeyo inaan siina ma rabno jaaliyadda ayaana la kulmayna haddana ayaga ayaa ayaa noo bilaabanaya kulamadoodii taas ayaan rabnaa inaan uga gudbino fartiinta aan ximbaarsan nahay aad iyo aad baa umahadsan tahay guddoomiye adaa mudan aad aad umahadsan tahay aad aad umahadsan tahay ribban
intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijkii martida mikrofoonka oo idinkaga imanayay stuudiyaha v o eda ee magaalada london waxaana marti ku ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen jimcaale haddii eebbaha awoodda la heedno inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh sidaa iyo nabadgeliya